faysal dhaaf xuseen redio cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saa kale waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya dagaal dhex maray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo dhaqdhaqaaqa al-shabaab madasha xisbiyada qaranka oo ka soo horjeesatay xaaladda waa fargelinta dowladda federaalk soomaaliya ee ku haysa gobolka gado ee koonfurta soomaaliya soo xirista xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo dhowaan la filaya inay ka bilaabato magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed dowladda srilanka oo lacag ku taageeraysa qorshaha deen cafinta soomaaliya iyo amisom oo caddaysay dowrkeeda doorashada soo socota ee soomaaliya ee sannadan intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka hore warka subaxa raadiyaha cadaada dhegeystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labaad sannada labaatan labaatan kusoo dhowaada warkaas oo fidsan soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed ayaa la filayaa inay ka bilaabato magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddiga madaxa bannaan ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxay bilaabeen kulamaha ay uga arrinsanayaan howlahooda ku saabsan sidii loo soo xililaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed guddiga oo dhowaan magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaateen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo ururada bulshada rayidka gudoomiyaha guddiga soo xulista baarlamaanka koonfur galbeed maxamed kerow ayaa sheegay in guddiga u kala qaybiyeen saddex qaybood oo kale ah xubnaha qaabilsan xalinta khilaafaadka xubno qaabilsan dhinaca maaliyadda iyo fududaynta wixii loo baahda iyo kuwo diyaarinaya xubnaha lasoo xulaya islamarkaana diiwaan gelinaya sidoo kale waxa uu sheegay in si kumeel gaar ah u diyaariyeen xeerka uu guddigani ku shaqayn lahaa si ay u fududaadaan howlaha soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed uu yeelanayo
baanu qabsanay kulankii inka horeeyey mayba samaynay inuun isbarana guddiga intiis kadibna maybaa guda galnay ini howle aan isdarna guddiga mayba aan qeybinay saddex qeybood iyo aan qeybinay qeyb oo qaabilsan wala xalinta khilaafaadka iyo cabashooyinka iyo wacyigelinta iyo meediyaha ama warbaahinta qeyb qaabilsan dhinaca maaliyadda iyo wali logistica iyo maylerayos qaabilsan iyo qeyb maylerayso iyana qaabilsan registrationka iyo wali lamid ah marka iyo dukumentiyada walaaga sayta la diyaariyo guddiga saddexdaa sayta qeybood ayaa aan qeybin oo guddi hoosaade qeyb kastana mayba aan samaynay horjooga ama gudoomiye hoosaade aan samaynay mayba si kumeel gaare marka aan bilownay inuuna samayna xeerkii guddida ka dhagama lahaayay yani shirarhii madi isu qabsado go-aamadii madi isu biiro fidhiyadiis wali ku qabsanaasa kooradhey
faahfaahin ayaa ka soo baxaya dab xoogan oo ka kacay warshad ku taala duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sidaa ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadka deegaanka ayaa dab xoogan waxa uu ka kacay xarunta warshadda biyaha samsam ee ku taala tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho dabka ayaa ahaa mid xoogan kuna sii faafayay qeybo kale oo ka mid ah xarunta warshadda biyaha samsam gaadiidka gurmadka deg dega ayaa gaaray goobtaasi iyagoo ku guulaystay inay dabkaasi debiyaan maamulka gobolka banaadir ayaa kaalin weyn ka qaatay debinta dabka oo isagoo khasaaro badan soo gaarsiiyey warshadaasi samsamee biyaha waxaana mas-uuliyiinta warshaddu ay sheegeen khasaare xoog low soo gaaray madasha xisbiyada qaranka ayaa war ka soo saaray xaaladda gobolka gado islamarkaana dhanka kale ku dhaliilay dowladda federaalk soomaaliya qaabka ay wax u maamulayso madasha xisbiyada qaranka ayaa soo saaray baaqo ka kooban shan qodob oo ay uga hadleen xaaladda gobolka gado colaadda ka aloosan ayaa dowladda federaalk lagu eedeeyay inay ku lug leedahay waxaana loogu baaqay madaxweynaha iyo xukuumadda inay ka digtoonaadaan waxa dhalin karaa ciidamo waxaa wax dhalin kara ciidamo ethoobiyan ah ee deegaankaasi buux dhaafiyey in ay halkaasi dagaal ka geystaan islamarkaana dad soomaaliyeed ay ku laayaan gobolka gado sidoo kale waxaa ugu baaqeen bulshada deegaanka inay u istaagaan nabadeynta iyo in laga hortago colaad sokeeye oo ka bilaabato gobolka gado madasha xisbiyada qaranka ayaa waxa ay dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqeen inay qaab wadahadal iyo nabadayna ku dhammayso khilaafka ka jira gobolkaasi oo aysan awood adeegsan waxaana baaqooda uu kusoo beegmayaa xilli xiisad colaadeed oo u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya ciidamo ay geysay gobolka gado halkaasi ay ka jirto halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhagaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan barta aan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal culus oo deegaano ka tirsan gobolka ba ay ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar jidgala ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed oo ku socday inta u dhexaysa daynuunaai iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dadka deegaanka ayaa waxaay sheegayeen halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo in ka badan saacad socday kaas oo khasaare kala duwan ka soo gaareen labada dhinac ee dagaalamay wararka laga helaya ayaa waxay sheegayeen dagaalkaasi uu dhinaca maamulka koonfur galbeed kaga geeriyooday hal askari iyo dhaawaca tiro kale waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka koonfur galbeed ay sheegeen in dagaalkaasi dhacay khasaare ku gaarsiiyeen al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ee saaka laga helaya oo waddada xiriirisa degmada daynuunaai ee magaalada iyo magaalada baydhabo ayaa waxay sheegayeen ciidamada koonfur galbeed halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaq iyo howlgallo kala duwan oo ay ammaanka ku xaqiijinayaan dowladda waddankaasi sri lanka ayaa lacag ku taageeraysa qorshaha dayn cafinta waddanka soomaaliya dowladda sri lanka ayaa ku dhawaaqday inay biirin doonto waa inay ku biirin doonto lacag gaaraysa lix waa hal waa boqol lixdan iyo saddex milyan oo aresa oo lacagta dalkaasi oo lagu talagalay xirmada maaliyadeed ee hay-ada lacagta adduunka oo lagu ogaa ogolaaday dayn cafinta soomaaliya hay-adda lacagta adduunka i m f ayaa bishii disembar waxay ansixisay qorsho maaliyadeed oo i m f ka caawin doonto inay daboosho qeybteeda ka bixinta daynta soomaaliya qaabka culayska miisaaniyadeed ee hay-adda lacagta adduunka ayaa waxaa siyaasad ay waa siyaasad ay ansixisay guddiga fulinta ee sanduuqa lacagta adduunka ee i m f kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii waxaana habkaani loo qaatay inuu dib u soo celiyo khasaaraha dakhliga sababi kara waa sababo la xiriira lacag la-aan xubnaha dartood iyo sababo kala duwan awgood kulamadan ay guddiga sare ee bankiga adduunka ee m f yeesheen labiyo tobankii ilaa saddexiyo tobankii bishaan ayay uga doodeen dukumeentiyada ay shaqaalaha bangiyada adduunka ee m f ka diyaariyeen soomaaliya oo quseeya hindisyaha sare ee dalalka saboolka ah ee aada u deymaysan guddiga sare ayaa soo dhoweeyey dalalka dowladda federaalk soomaaliya waa dowladda halkaa dhegeystayalan ku celiya guddiga sare ayaa soo dhoweeyey dadaalka dowladda federaalk soomaaliya ee lagu hagaajinayo xiriirka soomaaliya iyo hay-adda deymaha kuleh waa hay-adaha deymaha kuleh sidoo kale nadiifinta deymaha waxaana isku raaceen in qiimaha in qiimeyn la sameeyey ay muhiim u tahay in soomaaliya laga cafiyo in ka badan shan dhibic saddex bilyan oo lagu leeyahay warkii subax dhegeystayaal oo ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray haashim yare anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiinaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xirmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
ogeysiis ogeysiis ogeysiis horn of africa university jaamacadda geeska africa farceeda cadaado waxay dib u bilowday diiwaangelinta arday cusub semesterka labaad ee sanad waxbarasheedka diiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta jaamacadda oo ku taal dhabarka dambe guriga sigane agagaarka xarunta labaad ee shirkadda hormuud cadaado horn of africa university jaamacadda geeska africa waxaad ka heli kartaa kuliyadahan soo socda kow faculty of economics and management oo u kala baxa e bachelor of business administration b bachelor of public administration c bachelor of human resource management hrm d bachelor of marketing labo faculty of computer science e bachelor of information technology it saddex faculty of health science oo u kala baxa A. Bachelor of Nursing B. Bachelor of Clinical Laboratory C. Bachelor of Public Health D. Bachelor of Nutrition E. Bachelor of Midwifery Afar Faculty of Education A. Bachelor of Biology and Chemistry B. Bachelor of Physics and Maths saacadaha diiwaangelinta waa labadiyo barka subaxnimo ilaa iyo lixda duurnimo tobanka galabnimo ilaa iyo labiyo tobanka maqrinnimo waxaa halkaa kugu soo dhoweynaya maamul si wanaagsan kuugu adeegaya insha allah ee horay u gaar yaan lagaa buuxine ardayda la qaadanaya waxay isugu jiraan full time iyo barty time waxayna cashirada bilaabanayaan toddobiyo labaatanka bishan februaayo sannadan laba kun iyo labaatan fiiro gaar ah horn of africa university jaamacadda geeska africa haddii aad waxbarashada ka dhammaysato kugu qabanaysaa xalfad qalinjibina kuguna siinaysaa shahaado magaalada cadaado wixii faahfaahintaasi dheeraada fadlan kala xiriir taleefon lambarada eber lixal saddex konton iyo toddobo siddeetan iyo labo siddeetan iyo labo ama eber lixal shan lixdan iyo saddex toddobaatan iyo shan siddeetan horn of africa university jaamacadda geeska africa
ogeysiisogeysiisogeysiis dhammaan dadweynaha ku nool gobolada dhexe gaar ahaan degmada cadaado waxaa loogu bishaaraynayaa in la furay las t v oo ah t v casri ah aadna ka daawan karto kanaalada ciyaaraha kuwa soomaaliga kuwa carruurta kanaala diini ah hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale musalsalaadka ruwaayadaha iyo sheekooyin xiiso badan kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo sidoo kale kuwii dambe ayaa kuugu diyaar ah las t v haddaba t v-ga oo ah mid la daanqaadaya kuwa caalamka ayaa kuula diyaar ah shaqo hufan waxaana t v-gu kuu ballanqaadaya inaad daawan doonto kanaalada iyagoo nadiif ah las t v waxaa kuu diyaara shaqaalaha aqoontoodu sarrayso kuguna adeegaya sida ugu macquulsan ee loogu adeego macaamiisha haddaba yaan laga horumarin las t v oo ha noqon mid looga sheekeeyo ee noqo qofka sheekeeya hore u gaar las t v xarunta koowaad ee tv-ga waxay ku taallaa bartamaha cadaado gaar ahaan guryaha reer maxamed nuur ama kasoo horjeedka shirkadda samtel wixii faahfaahintaan iyo fadlan kala xidhi eber lixal shan lixdan iyo saddex sideetan iyo sideed labaatan eber lixal sagaal labaatan iyo sagaal labaatan iyo kow labaatan ama eber lixal sagaal labaatan iyo sagaal labaatan iyo kow labaatan iyo kow Las TV.
raadiyo cadaado waxaan ugu hambaliyeynayaa shaqada fiican ay soo qabteen waxaan rajaynaynaa inay hadda ka bacdi shaqooyin waaweyn oo kuwan ka waaweyn noo qabtaan inay gobolkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan bismillahi raxmaan raxiim hambalyo hambalyo hambalyo runtii waxaan u hambaliyeynayaa bacda idaacadda cadaado waxaan leenaha hambalyo runtii ummadda wax badan u haysaan oo wanaaga waxaan rajaynaynaa in ummadda hawlkaa usii wadaan ummadda ka dhisaan xagga maaragtay muxuu qalbiga iyo quluubta si ummadda uga xoroogaan qabyaaladda iyo dulmiga una maaragtay ahaadaan dad fiican oo dalkooda iyo dadkooda u adeega uguna hagaajisaan maaragtay sida wanaagsan oo ummadda loogu shaqeeyo runtii waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada fiican oo ummadda u haysaan waxaan aad ugu faraxsanahay sida fiican oo ummadda u hagtaan halkaa inaad kasii wadaan ayaan rajaynayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda raadiyo cadaadin waxaan leeyahay hambalyo hambalyo meel walba aad joogtaan raadiyo cadaada waxaan leeyahay hambalyo hambalyo aad iyo aadaan u faraxsanahay waana idin soo dhaweynaya waxqabadkiina runtii sida aad u wadaan howlaha aadan ugu faraxsanahay waanan maaragtay ognahay sida aad shacabka ugu gudbisaan sida runta ah ee aad maaragtay aad ka duubtaan dadka iyo warbixinada gobolada iyo deegaanada reer galmudug waxa ka jira aad ugu gudbisaan shacabka reer galmudug aad iyo aadaan idinkugu mahad celinaya waxaana idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo magacii waxaa weeye cabdulaahi xasan xaaje walibaan hambalyeeyay baxda raadiyo cadaado hambalyan dareeyahaan arday raadiyo cadaado anoo ee ganacsatada koonfur galbeed oo ka ganacsasaasa ardaree cadaado hambalyo hambalyo yaa lahaa raadiyo cadaado ha noolago insha allahu tacaala waxaan aan u hambalyaynaynaa reediyo cadaado waxaana u hambalyaynaynaa shaqada